tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu dagaal sokeeye ka qarxay gobolka tigree ee u dhexeeyey ciidamada xukuumadda xabashada itoobiya iyo jubhadda tigree waxaa dalkaasi isaga barakacay malaayiin ruux oo itoobiyaan ah badi dadka itoobiyaanka ah ee kasoo qaxay dalkaas waxay soo gaareen qaar ka mid ah gobolada dalka soomaaliya hab ugu badnaadaanee kuwa ku yaala waqooyiga iyo bariga soomaaliya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa laga soo waranayaa inay kusoo badanayaan dadka itoobiyaanka ah ee ka yimid gudaha itoobiya waxaana qaarkood iyaga oo lugeynaya ay kasoo gudbayaan xuduud beenaadka itoobiya uu la leeyahay gobolka hiiraan bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne oo ka hadlay xabashada kusoo qaxay magaalada ayaa sheegay in dadka itoobiyaanka ah ee dalkooda kasoo hayaamay ay saameyn ku yeesheen magaalada qaarkoodna waxayba sheegeen inay ciidan yihiin kuwaas oo ciidan ah oo sirdoon ahaan loogu soo diray magaaladan dad lahu hadduu jiro itoobiyaanka qabsanoo tartiibtartiibu subxii la arko cadhamaydka ka degaa xataa qaara lug ku soo galo waayo feerfeer xaggii lug ku soo galo waayo itoobiyaan korkooda waaba cadyahaywo soomaalidan aabbaraaru ku jirin maahane itoobiyaanka magaalada lagu soo deyey oo warqadaa la wada boodaa wada tugsanah kulligood inay surdoon yihiin wax moog ma laha dadku ciidan markii layidhaha waxay fiiriyaan dadka kuwa tuutaysanay fiiriyaan laakiin ciidamo kaleoo fara badanaa jiro dhar cade oo ayu nuucla marka anigu waxaan aaminsanahay dadkan hadda magaalada soo galay itoobiyaanka farada badan inay yihiin ciidan haddaad sii fiiriso waxaa arkaysaa naago oo itoobiyaan oo xijaaban laakiin markaad sii fiirisid halkaas garka hoostooda gebigood calaamadda kiristaanka ugu wataal tan ayaa ku soo aadaysa iyada oo dhowaan magaalada hargeysa ay dibadbax ka dhigeen dad badan oo itoobiyaan ah kuwaas oo ka cabanayay dadka soomaalida ah ee ku dhaqan magaalada hargeysa qaybo badan oo ka mid ah gobolada waqooyi galbeed ee soomaaliya ayaa waxaa degan dad badan oo itoobiyaan ah kuwaas oo siyaabooyin kala duwan ugu milmay dadka soomaalida ah